halkani waa e w r adventist world radio codka rajada ee loogu talagalay dadka oo dhan dhegaystayaasheenna sharafta leho waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii xiisaha lahaa ee ay idiin soo diyaariyeen codka rajada barnaamijkan wuxuu soconayaa soddonka daqiiqa ina xiga waxaanan hubaa inaad aad iyo aad uga heli doontaan idaacaddeennan aniga oo ah heegan waxaan si khaasa idinku soo dhowaynayaa barnaamijkan aniga oo idin leh dhegaysi wacan ugu horreynta barnaamijkan waxaad ku maqli doontaan ereyga xigmadda leh kadibna waxaa inoogu xigayaa barnaamijka caafimaadka barnaamijka caafimaadkana waxaa inoo soo jeedinaya faarax kadib waxaa idin maqli doontaan ereyga nolosha kaasoo inooga imaanaya kitaabka quduska bal inta ka horeysa si aynu dhegaysanno heestan
waxaanu idinleedahay sanadka beesha joogtaanba waqti walba dhegaysi wacan ee kofkakun iyo sayna dolnaga
waxaan filayaa inaad ka hesheen heestaasi iyada ah miyaad doonaysaa inaad maqasho heesooyin kale waayahay haddaba sii dhegayso barnaamijkan haddana waxaynu soo gaarnay wakhtigii aynu wax idinkaga akhrinaynay ereyadii xigmadda lahaa ee uu tiriyey boqor daa-uud waa sabuuradda sagaashan iyo toddobo ayadaha shan ilaa siddeed buurihii waxay rabbiga hortiisa ugu dhalaaleen sidii shamac oo kale iyagoo hor jooga sayidka dhulka oo dhan samooyinku waxay sheegaan xaqnimadiisa oo dadyowga oo dhammuna waxay arkaan ammaantiisa kuwa sanamyada la qoray u adeega iyo weliba kuwa sanamyada ku faana oo dhammu ha ceeboobeen ilaahyada oo dhammow isaga caabuda rabbiyow siyoon way maqashay wayna faraxday oo gabdhihii reer yahuud ahna waxay ku reereeyeen garsooriddaada waxaynu filaynaa inaad ka faa'iidaysateen ereydaasi xigmadda leh haddana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkai caafimaadka ula soo jeedinaya faaraha waxaana uu ka hadlayaa cudurada cudurrada maqaarka ama haragga bal inta ka horraysa si aynu dhegaysanno hees
dhegeystayaashana qiimaha qadarinta mudana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii caafimaadka mowduucan kaga hadlayna wuxuu ku saabsan yahay cudurada maqaarka qodobada guud ee daaweynta cudurada maqaarka haddii halka ay waxgaareen kulushahay xanuunna leedahay ku daawee kulayl kulayl saargo ama maro kulul oo qoyan meesha korkeeda haddii halka ay waxgaareen cuncunayso qaninyada xanuunayso ama ay dheecaamayso ku daawee baraf saar maro qabow oo aada u qabow meesha korkeeda haddii maqaarka ay ka muuqdaan calaamooyin caabuqa oo khatar ah sida meesha wax gaareen oo casaata barar xanuun kulayl malax samee sida soo socota ku hay halka wax gaareen dhaqdhaqaaq la-aan korna u qaad marmari maro kulul oo qoyan si benisaliin haddii caabuq aad u xumaado qofku uu qandhanayo isnidaamiska ama candhada waxay keentaa finan yaryar oo cuncun badan kuwaasoo laysku wada yaqaan oo ku dhaca faraha dhexdooda cudurrada gacanta maxogga iyo hoosta daaweynta haddii qoyska hal qof ka mid ah isnidaamis uu qabo waa in qoyskoo idin la daaweeyaa nadaafadda qofka waa muhiim qubays iyo dharkoo layska bedelo maalin kasta ayaa muhiima dharka dhaq dhaq dharka oo idil kuwa sariirta qoraxdana ku war samee ama qaso daawada bensin benzeto ku dhaq dharka oo dhan biyo iyo saabuun marso bensil bensweit jirka oo dhan habeenkii wejiga maahane iskana dhaq subaxii ku celceli ilaa cudurku uu ka baxo injirta injirta madaxa iyo korka gasha waxay keentaa cuncun markaa kor googo qanjir barar si looga hortago injirta aad uga taxadir nadaafadda qofka go-yaasha barkimaha qalabka sirarta geey bannaanka qoraxda maalin kasta inta badan qubayso dhaqna madaxa hubi caruurta tintooda daaweyn si aad qandhicilka u saartid qal biyo kulul ku qoy madaxa in nusu saac ah kadibna shanlo ilka yar leh ku shanlee boogaha yar ee malaxda afka ku wataa waxaa keenaa marka la xogo meesha cayaanka qaniinay cadhada iyo cidiyo wasaq leh oo laysaga xogo cuncunyo kale ka hortag iyo daaweyn boogta ku dhaq biyo kulul oo saabuun leh si tartiib ahna biyaha ugu engeji samee sidan inta meeshu malaxda leedahay ha xogin boogaha tan waxay ugu sii dartaa boogta kuna fidaysaa jirka intiisa kale ciyaalka yaryar iyo cidiyaha baxdhinta iyo malax ku xirin iyo malax ku xiran meel kaasoo baxa iyo malaxa iyo malaxda ku xiranta meel waa caabuq ah malax ku jirta meel jirka ka mid ah baxdintu waa xanuun badan tahay hareerihiisuna waa casaan kulul wuxuu keeni karaa qanjir barar iyo qandho daaweynta biyo kulul ku kubee baxdinta dhowr jeer maalintii kelidii ha dilaaco markuu dilaaco kuwad ku kubaynta biyaha kulul ha socoto malaxda laakiin weligaa ha muujinin oo ha riixin baxdinta maadaama tani keeni karto in caabuqu uu ku fido meelo kale oo jirka ka mid ah haddii baxdintu keento qanjir barar ama qandho qaado kaniiniga benisaliinka
waxaan filayaa rabnaa inaad ka faa'iidaysateen barnaamijkaasi caafimaadka waxaanan rajaynayay inuusan barnaamij kundha- ku dhaafi doonin marka xiga haddii aad hadda uun inagu soo biirtay waxaad naga dhegaysanaysaan a w r adventist world radio idaacadda codka rajada ee loogu talagalay dadka oo dhan haddii aad doonaysid inaad inala soo xiriirto oo aad inoo soo qorto waraaq adigoo markaasi fikrad ka dhibanaya idaacaddeennan ciwaankeennu waxaa weeye codka rajada dadka sanduuqa boosta afar labo labo toddobo lix nairobi kenya mar labaad codka rajada dadka sanduuqa boosta afar labo labo toddobo lix nairobi kenya haddeer waxaad ku soo dhowaataan cashar xiise leh oo inooga imaanaya bugga nolosha kadib markii aynu dhagaysanno khasiidadan ilaah ammaanka ee soo socota waxaana casharkaasi inoo soo jeedinaya faarax
xalay baan masiixi arku xamdibaygu waajibay xumaantaydii buu dhintu xamdibaygu waajibay xalay baan masiixi arku xamdibaygu waajibay xinjirtiisii buu igu dhaqu xamdibaygu waajibay xalay baan masiixi arku xamdibaygu waajibay dembigaygii buu xalayu xamdibaygu waajibay xalay baan masiixi arku xamdibaygu waajibay geeridu ka xoog badiyu xamdibaygu waajibay xalay baan masiixi arku xamdibaygu waajibay xabatu ka soo baxayu xamdibaygu waajibay xalay baan masiixi arku xamdibaygu waajibay xertiisi ayaa aragto xamdibaygu waajibay xalay baan musiixi arko xamdibaygu waajibay xaqiiqdii ayaan helayo xamdibaygu waajibay xalay baan musiixi arko xamdibaygu waajibay ibliskii ayuu xabiso xamdibaygu waajibay xalay baan musiixi arko xamdibaygu waajibay cadaabkii xorbaanka aho xamdibaygu waajibay calayban masiixi arko xamdibaygu waajibay iimaankaygii baa xasilo xamdibaygu waajibay calayban masiixi arko xamdibaygu waajibay xumaadoo dhan buu iga diro xamdibaygu waajibay xalayban masiixi arko xamdibaygu waajibay kitaabkiisii baana xafido xamdibaygu waajibay xalayban masiixi arko xamdibaygu waajibay xalawqudataanahayo xamdibaygu waajibay xalayban masiixi arko xamdibaygu waajibay
dhegeystayaashana qiimaha ee qadirinta mudanu waxaanu horay idinkaga soo sheekaynay in laga gubay kitaabkii yerimaa haddana waxaynu ka hadli doonaa yerimaah oo xabsiga la dhigi doono oo boqor sidqiya oo ahaa ina yosiya ayaa boqor ka noqday meeshii konyaah ina yohaqiin kaasoo ahaa kii nubakadasar oo ahaa boqor baabuloon uu isaga boqor uga dhigay dalkii yuhuudda laakiinse isagii iyo addoommadiisii iyo dadkii dalka toona midkoodna ma maqlin eryadii rabbiga ee uu isagu kaga hadlay nebi yerima oo boqor sidiqiya wuxuu nebi yerima u soo diray yuhukal ina shelemyah iyo sefenyah ina wadaadka masiixyah oo wuxuu ku soo yidhi bal rabbiga ilaahayna ah noo bari oo markaas nebi yerima dadka dhexdiisa ayuu gudaha u soo geli jiray oo dibadda uga bixi jiray waayo weli ma ay xabsin oo ciidankii fircoon ayaa masar ka soo baxay oo reer kaldiyiin yeruusaleem ku hareersanaa markay warkoodii maqleen ayay yeruusalem ka kala tageen markaasaa ereygii rabbiguu nebi yerima u yimid oo wuxuu ku yidhi rabbiga ah ilaaha reer banu israa'iil wuxuu leeyahay boqorka dalka yuuda oo ii soo kiin diray inuu wax iweydiisto waxaad ku tidhaahdaan bal eeg ciidanka fircoon oo u soo baxay inuu ku caawiyo waxay ku noqon doonaan dalkoodii masar oo reer kaldiyiina way soo noqon doonaan oo magaaladan bay la diriiri doonaan wayna qabsan doonaan oo dab bay ku gubi doonaan rabbigu wuxuu leeyahay idinku ha isqiyaameynina oo ha isku odnina hubaal reer kaldiyiin way naga tegayaan maxaa yeelay iyagu ma ay tegi doonaan waayo in kastoo aad ciidanka reer kaldiyiin ee idinla diriraya wada baabi'in lahaydeen oo rag dhaawac ah mooyaane aan iyaga wax kale ka hadhin haddana iyaga midkood kastaba wuxuu ka soo kici lahaa teendadiisii oo dabbay magaaladan ku gubi lahaayeen oo markii ciidanka reer kaldiyiin ay yeruusaleem ugu ugu kala tageen cabsi ay ka qabeen ciidanka fircoon aawadiis ayaa yerimaa yeruusalem ka baxay oo wuxuu galay dalkii reer benyamiin si uu meeshaasi qaybtiisa isna halkaas joogay sirkaal waardiyayaasha madax u ahaa oo magiciisa la odhan jiray yiriyah ina shelemyah oo ahaa ina xananyah oo isna yerimah buu qabtay oo wuxuu ku yidhi adigu waxaad u gelaysaa reer kaldiyiin markaasaa yerimah wuxuu ku yidhi taasu waa been anigu reer kaldiyiin u geli maayo laakiinse isagu inaba ma uu dhegaysan sidaa daraaddeed yiriyah wuxuu soo qabtay yerimah oo amiiradii u keenay amiiradiina yerimah bay u cadhoodeen oo intay garaaceen ayay gurigii yonatan oo karaanigii ahaa ku xabiseen waayo kaasay xabsiga ka dhigeen markii yerimah uu gurigii godka ahaa galay iyo weliba qolalkii hoose oo wuxuu halkaas maalmo badan ku jiray ayaa waxaa isagii u soo cidiray boqor sidqiyah oo soo bixiyey markaasaa boqorkii qarsoodi ah gurigiisa gudihiisa wax ugu weydiiyey oo wuxuu ku yidhi erey rabbiga ka yimid miyuu jiraa kolkaasaa yerimah ku yidhi waa jiraa oo wuxuu kaluu yidhi adigu waxaa lagu gelin doonaa gacanta boqorka baabiloon oo weliba yerimah wuxuu boqor sidqiya ku yidhi bal maxaan adiga amase addoommadaada amase dadka u dhiman oo aad ii xabistay haddaba bal miyey nebiyadaadii wax idiin sii sheegay oo idinku yidhi boqorka baabiloon ku soo duuli maayo idinka iyo dalkanba haddaba boqorow sayidkaygiyow bal baryadayda maqal oo waan kuu baryayaaye baryootankayga xaggaaga ha laga aqbalo oo gurigii karaaniga yonatan ha igu celin waaba intaasoo aan halkaa ku dhintaaye markaas boqor sidqiya wuxuu ku amray in yarimaha barxaddii waardiyayaasha lagu daayo oo waxaa dharaar kasta jidhka kibisduubayaasha laga siin jiray xabad kibis ah ilaa ma kibistii magaalada ay wada dhammaatay oo sidaasuu yerimah barxaddii waardiyaasha ugu sii hadhay dhegeystayaasheena qiimaha i qadarinta mudan oo waxaanu intaas kusoo gebagabeyneynaa yerimah oo la dhigay xabsiga tan iyo intii mar kale aynu dib ka kulmayno waa faarax oydleh sida iyo nabadgelyo
casharkaasi inooga yimid bugga nolosha ayaynu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii maanta waxaad nagala socoteen a w r adventist world radio codka rajada ee loogu talagalay dadka oo dhan waad ku mahadsantihiin dhegaysigii aad ina dhegaysanayseen waxaynu idinka codsanaysaa inaad idaacaddani wargelisaan saaxiibadiin una sheegtaan waxyaalaha faa'iidada leh ee laga kororsan karo idaacaddiinan haddii markaasi aad doonaysa qoraallo ka hadlaya caafimaadka iyo nolosha qoyska ama aad doonaysa inaad wax ka barato buugga nolosha ama aad fikradahaadaba ka dhibato idaacaddan aan halkanu ka soo baahinno waxaad inoo soo qori kartaa waraaq adigoo ku soo hagaajinaya codka rajada dadka sanduuqa boosta afar labo labo toddobo lix nairobi kenya aan idinku celiye codka rajada dadka sanduuqa boosta afar labo labo toddobo lix nairobi kenya intii aan hawada ku kulmayno mar labaad waa heegan oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo